asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walba aad noo maqashaanba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadi hadalsan ee magaalada muqdisho
ka maqal mawjadda dareenka bulshada dalsan rediyo dhacdo dhab loo hubiyey dhanna aan u janjeerin macluumaad dhammaystiran murti iyo madadaalo maqsuud aad ku noqoto dalsan rediyo warbaahin dhexdhexaad ah oo dhegaysi mudan
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeennimo isna ay sii bixiso talaado eena soo gelaysa taariikhdan waxa ay ku beegan tahay waa sagaal iyo tobanka bisha sagaalaad ee sebteembar sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada caawa ugu waaweyn ee barnaamijka wariigan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona ciidanka xooga dalka soomaaliya gaar ahaan guutada shanaad ayaa howlgallada ka sameeyeen buuraha markaasi camal oo qiyaastii labaatan kilomitr u jirta deegaanka halgan ee gobolka hiiraan waxa ay ku dileen shan dagaalamo ka tirsan al-shabaab sida lagu sheegay war-saxaafeed kasoo baxay dowlada federaalk ee soomaaliya waana wadaagi doonaa saaxiibaal wararkii ugu dambeeyay howlgalladaasi dagaalada udhexeeya ciidanka dowlada federaalk oo kaashanaya shacabka oo ka socda gobolada dalka waxaan kaloo idiin soo gudbi doonaa gudoomiyaha markaasi wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib heshiisinta xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa kulan maanta iskugu yeeray ama la qaataba odayaasha dhaqanka ee markaasi deegaanada hirshabeelle koonfur galbeed jubbaland galmudug waxyaabaha ugu muhiimsan uu kala hadlay ayaa soo gudbi doonaa oo qeybka howlgallada ka dhanka al-shabaab waxaan kaloo odeynaha barnaamijkeena qayb ka noqon doonaa saaxiibayaal ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa gudoomiyey kulanka tiirka xoreynta iyo sugidda amniga oo markaasi looga arinsanayay howlgallada ka socda guud ahaanba dalka waxaa kaloo maqli doontaan madaxweynaha maamulka somalilan muuse bihi cabdi waxa uu ka hadlay arrimaha ku saabsan soomaaliya ee hadallada kasoo yeeray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud xilli markaas uu maanta tegay jiidda hore ee dagaalka waxaa kaloo maqli doontaan madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani wuxuu markaa tababar u furay boqol markaasi ka mid ah shaqaalaha hay-adaha dowladda waxaa kaloo idiin soo gudbi doonaa barnaamijkeena caawa qayb ka noqon doona gudoomiyaha gobolka banaadir ah duqa muqdisho oo markaasi kulan la qaatay ergeyga gaarka ee qaramada midoobey danjira james swan waxyaaba uu kala hadlay sidoo kale idiin soo gudbi doonaa qodobadaasi wixii soo koraya caawa maqli doontaan cabdihaab ayaa farsameynaya waa mar kale barnaamijka wareega
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadku laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
saaxiibayaal habeen wanaagsan ee hawdin kale barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraad ee dalsina magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qaybaha ugu horrey barnaamijkeena ayaanu gudagelaynaa waxaanu ku bilaabeynaa howlgallada ka socda gobolka hiiraan ee ka dhankaa al-shabaab dadka deegaanka iyo ciidanka dowladda oo iskaashanaya ayaa markaasi dagaal culus kula jira goordhow war-saxaafeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya oo lagu baahiyey warbaahinta dowladda ayaa looga hadlay dagaaladaasi qeybo ka mid oo gobolka iiraan ka socda oo markaasi lagu faahfaahiyey oggoladaasi iyo wixii markaasi ay sameeyeen ciidamada marsaxaabeedka ayaa u qornaysa tan ciidanka xoogga dalka gaar ahaan guutada shanaad ayaa howlgal ay ka sameeyeen buuraha camal lagu magacaabo qiyaastii labaatan kilomitir u jirta baaliira deegaanka halgan ee gobolka hiiraan ay ku dileen ilaa iyo shan dagaalamo oo ka tirsan al-shabaab ciidanka xoogga oo ku raajoogay baaliiri al-shabaab qeybaha ay kaga sugan gobolkaas ayaa markaasi laga soo adkaaday dagaaladii ka dhacay gobolka oo iska kaashanayeen ciidanka qaranka iyo dadka deegaanka ee lagu xoreeyey deegaano badan ayaana markaasi sameeyey howlgalladani si loo dhameeyo ama si loo soo afjaro qorshayaasha al-shabaab ay halkaasi u joogaan ciidanka ayaa weli wadahadal markaasi ciidanka ayaa weli wada howlgallada isdabajooga ah si loo xaqiijiyo baaleeri ammaanka goobahaasi ay hiraan ay kaga sugayeen ma jirto waddo aan ahayn inay isoo dhiibaan oo u furan dhalinyarada ee al-shabaab ay qaldeen dowladda soomaaliya oo kaashan dadkeeda waxaa ka go-an inay soo afjarto al-shabaab ayaa lagu yidhi war-saxaafeedka ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan wasaaradda warfaafinta laguna baahiyey boogiga warbaahinta afka dowladda ku hadla dhinaca kale gargaduud haddii aan eegno sidaan si lamida waxaa weli halkaa ka socda howlgallada iyo dagaalka lagula jiro al-shabaab welina ma jirto qorshayaal markaasi ilaa hadda oo dowladda ay xaqiijisay ee karan ah tirooyinka rasmiga ah ee markaasi khasaaraha kala duwan dagaaladaasi ka dhashay iyo wax markaasi soo gaaray dhankooda afayeenka al-shabaab cali dheere oo xalay warbaahinta la hadlay warbaahintooda afka dowladda afka markaasi al-shabaab ku hadla ayaa dhankiisa ugu digay shacabka soomaaliyeed in markaasi ay ka fogaadaan goobaha ay tagaan dadka madaxda ah iyo dadka dowladda ka tirsan waxa uuna ku hanjabay in ay weerari doonaan isagoo dhinaca kale ka hadlay hadalkii madaxweynaha soomaaliya ee ahaa in markaas aysan jiri doonin laba dhaar halsha dhaar ee madaxweynaha oo ah markaa in kala bixi doonaan goordhow sida uu calleeran hadalka u yiri weli barnaamijka wareega ayaad degeysanaysaan dalsan muqdisho soomaaliya ad nagala socotaan saxbel dhinaca kalena wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisinta xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa iskugu yeeray odayaasha dhaqanka ee markaasi gobolada kasoo jeeda hirshabeelle iyo sidoo kalente koonfur galbeed jubbaland galmudug waxyaabaha ugu muhiimsan uu kaa hadlayna waxaa ka mid ah dagaalka al-shabaab markaasi lagula jiro isagoona markaas sheegay in shirweyne la iskugu imaan doono mar kale oo looga hadlayo arrintan waa kan wasiir fiqi oo ka hadlaya arrintaas
maanta kulankeennan wuxuu la xidhiidhaa dhulkii waad ogtihiin waxa ka socda galmudug iyo hirshabeelle iyo south westi iyo jubbaland intaba iyo puntlandba in ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo iyo kacdoomo bulshadii iyo dowladdii oo iskaashanaysa isaga xoraynayso ilmaha yararkaayoo oo caasiyoobay dhaqdhaqaaqyadaasi marka waxaa jirta dadka meelo buundooyin buunda debule waxa la yidhaha buunda debule odayaasha talyaaniga yaqaane meelo dadku ka nugul yihiin oo ay ka taabtaan galmudug marka maadaama hadda beelihii waxaa loo soo xulay dadka galmudug degan beeluhu waa badan yihiin laakiin hadda deegaamada dib u xoraynta u baahan beelihii deganaa waay ama dhaqdhaqaaqyadu ay ka socdaan ama la gaari doono qaarna hadda la taagan yahay qaarna loo socdo bulshadaas cadaadis tiro badan ayay ku jirtaa cadaadis badan bay ku jirtaa cadaadiskaas marka laga dulqaado dadku grievances waxyaalo horoo jiray ama dhul ha ku saabsanaadaan ama wax kale ha ku saabsanaadaan ayay la soo baxayaan arrintaasaa taladeedii odayaashu ay ka qaadan lahaayeen ay tahay ah dib u heshiisiinta iyo xasilinta odayaashu inay qayb ka ciyaaraan dabcan waa aragnay odayaashiioo dee hubkoodii watana waa la arkay xorayntana qayb bay ka yihiin laakiin hadda kulankeenna wuxuu ku saabsan yahay in wixii soo baxa inaan laga faa'iidaysan dadka oo la dhihin beesha cayr ciidamada ka soo dhaqaaqaya dhul samareeb markay ceel qoxla yimaadaan ama ceel la helay ama bulacle aan la dhihin qabiil kalaa socdoo deegaankeenna yimi amaba halkaas inta laga sii dhaqaaqo ceelbuur la tago ama ceelbuur inta laga tago ceeldheer la tago dadkiina looga faa'idaysan wayna ka faa'idaysanayaan nimankaas argaxisadaa waana maqlayseen koodii u weynaa oo xalay laga qaylisiiyey wuxuu ku hadlayey wuxuu ku tilmaamayay dadka uu ceelashoodii dumiyey kuwa uu baabuurtii raashinka u waday uu gubay kuwa uu tuulooyinkeedu gubay ayuu wuxuu ku tilmaamayaa niman mooryaana iyo qudaaca turuq wax kufsaduu ku tilmaamaya arrintaas marka waaba weji cad bayba ahayd bawayba iska caddaydba arrintaas cali dheere warkiisii foosha xumaa waa ka muuqatay inuu niyad jabay inuuna u adkaysan waayey ciidamada dadka iska xoraynaya deegaamadooda xoraysanaya dadkaas inuu u adkaysan waayo wuxuu ku tilmaamayana waa muuqatay arrintaas marka odayaalo waxaan rabnaa kaalintiinna wasaaradduna gacan bay idinka siinaysaa in odayaasha si hoose loo lafaguro arrimahaas inaana la kaga faa'iidaysan inaan maqalno kooxdii al-shabaab baa fiicnayd inaan dadka aysan laga maqal markay meesha joogeen bay fiicnaayeen markii dadkii iska xoreeyeen dowladdiina tagtayna isku dhacyaa yimid arrintaas waxaa weeye runtii waa arrintaan hadda ka sii hordhacayno inaysan dhicin hadda arrintaas dadkeedii baa tiin dadkii biri xallin lahaa baa tiin inaysan dhicisayn arrintaasi gulufka hadda socda oo markuu soo dhaqaaqo meesha u dambeeya oo galmudug inuu tagaan rabnaa gulufkaasi waxaa hadda la bixinayaana dhiig waaye dadku dhiig bay bixinayaan ayagoo dhiig la bixinayo haddana inaan si xun loo fasirin oo la iska dulqaadayo nimankaas hadda macallinku uu sheegay nabadoonku uu sheegay deegaankiisii maanta ma tegi karo qof hadduu ka xanuunsado si looga soo saaro way adagta mashruuc horumarineed hadduu rabo si uga fuliyo way adagta isbitaal ama iskuul ama wax kale gurigiisa hadduu dhisanayo way adag tahay inuu guri damca xataa inuu ka dhisto beer hadduu damco inuu ka samaysto ama ceel hadduu damco inuu ka qodo dadka sidaasa oo noloshaas shacabkeennii waajib baa naga saarna xurayntoodii maantana fursad baa jirta fursaddaa jirta waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysanno aysanna isku beddelin inna la kaga faa'iidaysto kooxahaasi nooga faa'iidaystaan sidaa si la mida hirshabeelle odayaashoodaan u yeeraynaa south westi baa loo yeerayaa waa soconaynaa ilaa jubbaland odayaasha jooga ma ahan arrin ku eg odayaasha galmudug keliya iyo deegaamadan galmudug laga xoraynayo dadkeedii baa teel ehel baa u tihiin arrintaas soo dhowaada waxaan rabnaa shir weyn oo dhici doona gobollada ka dhici doonana waa jiraa ama baled weyne ka dhici doona oo labadan state ay leeyihiin ama dhuusamareeb ka dhici doono go-aankeedii guddi waa loo saaray weli haddana omaysa soo gudbin oo xildhibaano iyo isugu jira wasiiro waxaan rabnaa shirkaas weynna odayaashu inay tala ku yeeshaan oo guddi kooban odayaashaan iyo odayaasha kaleoo reer galmuduga inta la isku daro kuwo kaleoo reer hirshabeellena waa noo diyaarsan yihiin maalmaha soo socdaan arkaynaa shirweynahaas looga tashanayo sidii dadka iyo deegaanka looga dulqaadi lahaa kooxaha argagixisadaah shirweyne noocaasana waa noo soo socdaa asagana waxaan rabnaa buddiga odayaashu inay noqdaan oo madaxda dalka oo dhan ayaa dhex fadhiisanaysa shirkaas qabiilka markii la rabana waxaa weeye waa sidii la rabaa loo adeegsadaa oo xumaana laakiin hadda dowladdu dadkay ka timid dadkayna u shaqaysaa dadkeena ka koobanta ka xishoon mayna laga xishoon maayo in sida wanaagsan iyo xoraynta dalka inaan isku kaashanno arrintaas marka waa shir kale laakiin hadda midkaan u fadhinaa wuxuu yahay een, arrinta dib u heshiisiinta iyo xasilinta deegaamada la xoraynayo iyo inaysa kooxahaasi nooga adeegsan noo- na- na- na- naga noo maaragtay naga faa'iidaysan inay dadkeenna isku diraan marka fariimo odayaashii odayaasha kalaa ku xihan oo gudaha ku jira kuwa deegaamada xortaa hadda joogaa jira isku xir inta la sameeyo inaan laysku xadgudbin ciidankuna siyaasad shaqo kuma leh dhul shaqo kuma leh waa soconaya laakiin wixii jira oo arrimaha oo soo baxa odayaashu inay dhabarka u ritaan
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba kuu anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaayee simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkiiyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada ku sii bilalka ku sii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd iidahab ku soo tuur gadigeen ka sinaannaa oo simkaarka somtel sidanna kulligeen iidahab waa hanti lacageed oo kugu jirta mobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado iidahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid ah akaankaaga dahabshiil iidahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega iidahab qaado simkaarka somtel shirkada somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal iidahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahabshiil group iidahab isticmaal oo ku adeega weliga
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turniisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ka horgudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cuduud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefta jildaren
barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraad ee hadalsina magaalada muqdisho ad degeysanaysaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa gudoomiyey kulanka tiirka xoreynta iyo sugidda amniga kaas oo looga hadarinsanayay howlgallada ka socda howlgallada socda ee ka dhanka al-shabaab iyo kacdoonka dalka markaasi ka socda ee shacabka bilaabeen kulanka ayaa lagu soo bandhigay qorshaha dib u xoreynta deegaanada ay ku sugan yihiin al-shabaab iyo xasilinta goobaha la xoreynayo si loo gaarsiiyo baleeyay dowladnimada iyo adeegyada bulshada ee markaasi al-shabaab ay hore u burburiyeen wasaaraha ayaa bogaadiyey ciidamada qaranka oo kaashanaya bulshada ee ku guuleystay xoreynta deegaano ay markaa ku sugnaayeen al-shabaab isagoo tilmaamay muhiimada baraaruga shacabka u leeyahay qorshaha xoreynta dalka wasaaraha ayaa ugu mahad celiyey hay-adaha amniga iyo ciidamada soomaaliyeed dadaalka ay ugu jiraan habeen iyo maalin xaqiijinta amniga shacabka wuxuuna sheegay in xukuumaddu ay ka go-an tahay in guud ahaanba dalka laga xoreeyo al-shabaaba dhinaca kalena haddii aan eegno saaxiibyaal madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa uu markaasi ka hadlay hadaladii kasoo yeriyay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo arrimo kale oo ku saabsan somalilan wuxuu markaasi sheegay wuxuu yidhi muuse biixi wixii shalay markaasi xasan sheekh uu ku hadlayay ee ugu gafay somalilan waxaan filayaa in puntland galmudug jubbaland iyo koonfurta inteeda kaleba aysan la qabin ee keligiisa ugu garin waa arrimaha dabcan gunustaagay ayuu ka hadlayaa mar uu markaasi la hadlayay ciidamada markaasi somalilan oo jiidda hore ee dagaalka ku sugan waa kan muuse biixi cabdi marka hore waxaa ku horumarinaa taliyaha ciidamada ee somalilan waxaa xigi doona madaxweyne muuse biixi cabdi
mudan madaxweyne halkani waa jiidii tukaraq halkan inaan inaan nimaadno amarkii aadna siisa bay ku timid haddaan xaaladda halka ka warramo oog waxaan soo degnay kun sagaal boqol iyo siddeed iyo sagaashankii bishii tobnaad baan soo degnay buraa ciidan ka sokeeyey ma jirin guuto qaybta soddoniyo kood ka mid a yaan darar weyne ka soo rarnay oo markaasaan oog soo dejinnay aad baa loola yaabanaa dadkii markay guutadii laba bilood joogtay bay waxtarkeey garteen magaaladaa oogaad aragteen saasii dhowr cariishoo yaryar baa ahdoo iska soo hor jeeda maantana huteela la seexdo iyo kuwo wax laga cuno iyo guryo wada dhagaxay leeyihiin waxay ku timid magaalada ciidankii degay markaasi inta magaalo ee too ee soo marteen mid walba cariish yeer bay ahayd magaalo kastoo ciidanku dego magaalay noqotaa waxaan garanayaa haddaan dib ugu noqdo waagiiaan ciidankii hore ahayn jaamac cali cilmi allah u naxariistee ayaan bilisqooqaani dejinnay urur iyadoo laba cariisha haabiille allah u naxariistay waxaan dejinnay afmadow lix bilood bay magaalooyinkii ku hana qaadeen sida sidaasoo kale yagoori wadhako oog adhi caddeeyaha dhowni iyo tuulas iyo samakaabba waxay ahaan cariisho yareer meel walba markuu ciidanku degey ayay magaaladu noqdeen way ku faa'iideen annaguna waa ku faa'iidnay inta aan soo soconnay waxaan muujinnaa dabeecad wanaagsan inaan dadka kula dhaqanno dadka aaggaa joogoo dhan markaa markii hore cadow ay noo haysteen laakiin markaan wax yar la joogno waxay noo qaataan dad walaalahooda wayna soo dhoweeyeen hanaga gurina bay dhahaan xudun baa ka mid oo halkana oo laba guuta mar degeen mar kasta waxay dhahan war ciidanka wuxuu ku soo celi meeshii dabataag baa ka mida oo hawdkaasa dhumay baa ka mida intaa waxaa la weystaa war ciidankii noo soo celi dawladdii hore waan ka shaqeeyey ciidamana waan ka xukumay ciidankan ciidanka akhlaaqad wanaagsani ma jiro dadkaa meesha ay la degan yihiinna raalli bay ka yihiin haddayna dadku kaarir raalli ka ahayn maanta halkaa may joogeen annaguna ilaa intaasoo kilomitir maana aan sii soconneen mudana madaxweyne n sidaa ay- ay- haddana ay tahay dagaallo badan baan ku wada gallay puntland waxaan ku wada gallay adha caddeeye oo dagaal xuni ka dhacay laascanood baa noogu xigtay dagaallayo badanoo fara badani way jireen laakiin dagaallada ugu waaweyne waxay ka dhaceen laascanood iyo halkan halkan aan joogno ayay ka dhaceen dhimasho way dhacday labada dhanba waase lanaga dhimasho badnaa boqol jeer waxaase muhiimadda guushii annagaa hellay oo ku guulaysan ninka meesha guulaystay un baana meesha leh in badan baa madaxweyne lagala hadloo la yidhi ciidanka dib u soo celi caloodaygii aad noo caloodaytay wardaad soo ma soo celinaya aad tidhina waa taan halka aadan ku joogna maanta oo la leeyahay iska iska joogaane bal yaana horun u soo socon hadda lanale- la leeyahay maanta guul baan joognaa ciidanku sidaa shan iyo toban kiilomitir buu yagu tahay dherarkiisu ayuu ku- ayuu jiraa dhumucdiisuna waa soddon kiilomitir ayuu kala safan yahay ciidanku waa dhu- dhul badan buu dhul badan buu kaga jiraa iminka meel yarunba koonun baynu joognaa mudan madaxweyne halkan garowa konton kiilomitir bay noo jirtaa jaar jaar wanaagsan waynu la doonaynay haddii la isdhexgelinayo inaan jaar wanaagsanoo waan- waan- aan- wa- aan baacmushirka uu ka dhexeeyo way ahayd waanan rajaynaynaa in ilaahay saa ka dhigo oo nin damaca la- intoo la iska daayo nin walba xaqiisa in la siiyo maanta mada madaxweyne intaad joogtay ciidanku waa kaasoo taangiyaashi buu leeyahy artilarigii buu leeyahy beebeeda oo ku halkaa yaalla teknikadii waad halka arkay waa qayb yaroo waa dhu- waa in yar ciidankeennu xoog buu leeyahay awood buu leeyahay au ku daafaco xadka een, ay- ay- aynu leenahay labaatankaa sanu soo socdayna marba dadka ayuu dabeecaddooda eh, isbaraayey si ay dadku raalli noqdaan haddaan dadku ka raalli lahayn ma deganaan kartid kalluun bad ku jiraa tahay Een, een, baddu waa dadka adna kalluunkii baa tahay haddaan dadku ka raalli lahayn ma joogi kartid dadku raalli bay dhegayeen magaalada hadda iskuharaqeen hadda nimeed maalmihii horese geesay lahayd maantana balloorkii baa labaatan kun iyo soddon kun gaadhay dukaamada ka ka dhisan ilaahi unbaa ogaa kastam yar bay lahayd oo oo, een, odayaasha iyo waxbaa ka qaadqaataan laakiin maanta baacmushar idiloo socdaa ayay leeyihiin oo wada gaadho caam caam u noqday ayay leeyihiin halkii in yarun wax heli jirtay waana jecel yihiin maanta haddaan ciidan ka kaxeeya ma oggolaanayaan haba yaraateen mudan madaxweyne adigoo taliyihii ciid- guudaha ciidamada ah sharaf bay kuu tahay inaad ciidanka caynkaasa madaxu noqoto annaguna aan ku- kaaga hoosayno sharaf bay madaxweyne kuu tahay
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad iyo aad bay farax iyay- iyay noo farax gelinaysaa oo sharaf noo tahay aniga iyo wafdiga socdaa inaannu soo gaadhno ciidamada jiidda hore oo qayb ka mid ah aannu la kulanno waxaannu idiin sidnaa hambalyo iyo gacaltooyo iyo qadarin shacbiga soomaaliyaad idiin hayo meela joogtaanba haddaad tihiin ciidamada qaranka ee kala duduwan oo ugu horreeya ciidanka qaranku oo isagu xadka soo xidha hadal badan geli mayno salaan iyo inaynu is aragno oo iswaraysanno madaxdiinna ayaanu u nin magaalada kuwanaan hakan kalgacayl aan idiin qabna awgeed iyo qadarinta ummaddu idiin haysa ciidamada waayo waxay og yihiin waxaa u tarteen iyo waxaa gashaan iyo duruuftaa ugu shaqaysaan intaa kadib maanta somalilan iyo raggiina halkan jooga badankooda waaye araga waaye araga oo afartankii sane u dambeeyey ciidanuu soo hayey oo wixii ka dhacayay geeska ogaa somalilan maanta cid walba oo jaara dhinac walba hadday bari tahay hadday galbeed tahay hadday waqooyi tahay hadday koonfur tahay somalilan haddaynu hayno waa nin walba gacan nabadeed iyo walaaltinimaynu u taagaynaa ninkii inagu diidaa weliba waa kula barayna waxa warshaydada kaskanar annagaa dagaal iyo rabsho iyo hawl soo dhammaysanaye rag nabad waxaan hayn kuma haynee bal cawd bilayso ninkii loo taag waayana dee waa isuranah abaalkii baynu ka horaamadana haddii aan la idhahdo puntland deris baynuna hal qodob baynu isku haynaa keliya oo aad loo xalligi karo waar afrikiba xadkii afrika ku dhisan tahay isticmaar ka tegey xadkii ingiriiska iyo kii talaalinka inoo dhexeey afrika oo dhan baynu la qabnaa waa sharci internationala haddii wax la kala qoonsadana si wanaagsan oo afaa loo dhammayn karaa waynuguna casniwo inaynu colaad gelno dadkeenna deegaanka isku midka ah oo dadku xero colaadad jooga waa khalad mar haddii la garanayo waxa laysku hayo iyo garteedu halkay tegayso iyo waxaa adduunka o dhan ka jira loo hayo inaynu cunfi iyo dagaal isu keennaa waxay ila tahay waana casnimo innagu mowqifkaasaanu taaganna labadeennaba dhibaatooyin waaweyn oo inaynu ka wada shaqayno oo ina haystaa jira waxaynu ka simannahay cimilada isbeddeshay abaaraha waa ka simannahay dhibaatada dadkeennu qabana waynu ka simannahay cadow kale oon labadeena midna ogolayn oo inay dowladnimo qarriga ka dhisata aan ogolayn oo wax walba baabiinayaana waa jiraa waa u sibanna markaa fariintan u dirnaa waxa weeye war annagu cidna duulaan kuma nihin waxaanu isu dilaana oon idinku soo duulaana annagu ma garayno uma soconno laakiin xadkii isticmaalka qaybiya afrika o dhan ay ka mid tahay ayuun baan leenahay noo joogayno oo walaala aan wada shaqayno fariintaasaan u diraya walaaladeenna puntland kuwa ka sheegaya soomaaliya o dhan intaasaan u diraya laakiin waxa dhibaata ka dhacday mar walba ninka xamar kursiga maalintaa fadhiistaa ilaa uu dab ku ooga somaalilandu colaad ka abuuro salligi maayo kuwii hore aanu ogeyn xasan sheekhna shalay wixii uu ku hadlay waa wada baqasheen shalay xasan sheekh maba jiraana hadday doonayaan waxoogaa ay ku ceshaan waanu saxiix buu ka sugaya hadal o dhan waxaan filayaa taa inaanay puntland la qabin dadkeedu dhulsabareebna la qabin iyo maxay ahayd galmudug kismaayana aanay la qabin dadka jooga wixii macquuli waayo dad waxaa isku yahay maba nihinba taana halkaa u dhaafi maayo ninkaa hadalkiisa nin meel ka dhacay oo fidmo abuuri manu qabaayo waxaan leehay war taasi socon maysa wax kala keen intaasina waa iga war guud dalku waa nabad idinkaana nabadda keli iyo ciidamada kale ummadduna waa idinku mahadnaqaysaa dhibtaa qabtaan ayuu dadku dheefsanayaan haddii dalaano dhaadheere quruxood la dhisay haddii shirkadaha bilyaneerhaa la sameeyey haddii jaamacada la abuuray ogaada dadka deyrka u ah ee dhibtaasoo dhan xooggooda iyo cimrigooda iyo caafimaadkooda lagu joogaa waa idinka anna waa idin ogsoonnahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa salaantaa guud baanu ka nimid xagga nabad baanu idinka signaa inta kalena naga gaadhsiiya waana mahadsantihiin
labaiy dhexe barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacraadeh dalsan iyo magaalada muqdisho ad degeysanaysaan markana guddoomiyaha gobolka banaadir aan duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaali ayaa wuxa uu kulan la qaatay xoogayaha oo wakiilka gaarka xoogayaha guud ee qaramada midoobey ambasador james wan guddoomiyaha gobolka ahna duqa muqdisho ayaa xarunta aqalka dowladda hoose xamar waxa uu kusoo dhaweeyey kulanna kula qaatay ergeyga gaarka ee qaramada midoobey uqaabilsan soomaaliya danjeer james wan iyo ku-xigeenka ergeyga arrimaha baniaadinimada aadam cabdulmowla dhinacyada ayaa ku hadlay sidii markaasi loo sii ambaqaadi laha howlaha markaas horyaala wasiir iswaan ayaa ugu horeyn duuqa magaalada muqdisho ugu hambaliyey xilka mar labaad laga soo magacaabay isagoo u rajeeyey inuu wax badan markaasi ka qaban doono horumarka dibudhiska iyo kobaca dhaqaalaha amniga bilicda iyo shaqo abuurka dhallinyarada taas uu sheegay in xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya uu garab ka siiyun doono maamulka gobolka banaadir sidii tirirkaasi muhiimku ah loogu dhammeyn lahaa sidoo kale kulanka waxaa diradda lagu saaray xaaladaha abaaraha dalka ka jira iyo dadka usoo barakacay oo dadka kusoo barakacaysa caasimadda muqdisho sidii loogu gurman lahaa islamarkaana maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha qaramada midoobey iskaga kaashan lahaayeen gurmashada marakacayaasha iyo sidii gargaar eh, kadib waa sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadkaasi soomaaliyeed ee abaaruhu ay soomaaliya ay saameeyeen waa kuwaana dhinacyadu oo markaas si wajir warbaahinta ula hadlay mayor of Mogadishu and governor of Benadir region to uh, express congratulations on his reappointment to this important post. We discussed the critical importance of uh, Mogadishu for the entire country of Somalia in terms of its significant population, its critical infrastructure, its economic significance. Uh, and we obviously look forward to Mogadishu and its people uh, continuing to contribute to the life of the country. The United Nations has a uh, long history of collaboration and cooperation with uh, the Benadir Regional Administration. Uh, we discussed some uh, initiatives of my predecessors, and we very much look forward to continuing that close collaboration. I was accompanied by uh, Adam Abdelmoula, the uh, deputy SRSG resident coordinator, humanitarian coordinator, and there was more detailed discussion of uh, current and future programming. And we look forward to continuing to discuss how we can help uh, not just the Benadir Regional Administration, but the people of Mogadishu as they move forward, uh, particularly to address urgent humanitarian needs and their long, longer term development ambitions. Thank you again, Mr. Mayor, for your very warm reception.
waxaan maanta nagu soo booqday een, xafiiska aqalka dowladda hoose ergeyga gaarka qaramada midoobey james swan iyo wafda uu hogaaminayo runtii waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa booqashadooda ay noogu yimaadeen xafiiskayna waana ku soo dhoweynay runtii haddana mar labaad iyo mar saddexaad waan soo dhoweynaynaa Ee, waxaan ka wada hadalnay arrimo fara badan oo isugu jiro sidii loo horumari lahaa magaaladan muqdisho ee, sida maaragtay loo gaarsii lahaa caasimadaha adduunka si ula tartami lahayd waxaan ka wada hadalnay dadka barakacayaasha ah ee magaalada muqdisho aad iyo aad ugu soo badanayo sida dadkaasi loogu gurman lahaa arrintaasna aad iyo aadaan uga hadalnay sidaasi lamida waxaan ka wada hadalnay inaan diyaarino oo aan isu oo maaragtay aan anaguna aan soo booqanno haddii ilaa yidhaahdo Een, isla markaana aan shir oo aan ku ballansannaha ayaa jiro oo lagu qaban doono insha allahu xafiiskooda oo asigana aan tegi doono iyo shir kaloo la yidhaahdo bambax oo aan isugu imaan doono asigana haddii allah awood lanoo ogolaado si ay wada shaqayntayna isii fiicnaato haddii ilaa yidhaahdo waxaasoo idil ayaan ka wada hadalnay marka kulankayna maanta miradhal ayuu ahaa waxaana rajaynaynaa insha allahu inaan guuli- ku guuleysano waxa aan doonayno iyo himilada aan leenahay insha allahu iyo higsigayna waana guuleysanaynaa haddii ilaa yidhaahdo waana mahadsantihiin idinkuna aad aad mahadsantihiin shirkadda caalamiga hormuud 4g lte mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebookcom hormud hormud 4g lte yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormuud hormuud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dildiloomayo hurdadii idiiday daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha san maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dub markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaa fadhiyada ka sii daran dahab way ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshad isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai v i b medical matres superform standard dubai sundus xabiibi iyo xayaati jodoryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafrey barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ileen barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati ad iyo ad waaba raaxo socotee shib iska dheh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaleo ka sii badan warshadu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama waxfaanaynta sileer waxaad kala xiriirtaa eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dildiloomayo hurdadii idiiday daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha san maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsado oo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dub markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaa fadhiyada ka sii daran dahab way ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai v i b medical matres superform standard dubai sundus xabiibi iyo xayaati jodoryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafrey barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ileen barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati ad iyo ad waaba raaxo socotee shib iska dheh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaleo ka sii badan warshadu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama waxfaanaynta sileer waxaad kala xiriirtaa eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo
qaybihii gabagabada barnaamijka ayaan kusii saqaynaa saxbeel madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa wuxa uu maanta daa furay ama tababar u furay boqol shaqaale oo ka mid noqonaya kuwa hay-adaha maamulkaasi puntland madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa markaasi tababarkan waxa uu furay boqol ka mid ah shaqaalaha hay-adaha dowladda wuxuuna markaasi kula dardaarmay in ay gutaan waajibaadka markaasi saaran
runtii maanta waa sharaf weyn inay hirgashay dadaal muddo dheer soo socday oo marxalado kala duwan soo maray oo ahaa siday puntland u heli lahayd maxad tababar shaqaalaha rayidka ah oo ka tayo sarreeya sidii hore ahaan jirtay oo ah mid daa'im ah oo sii soconaya oo noqon doona marka ugu dambaysa maxad dhaafa xuduudda puntland soomaaliya inteeda kaleeto aanan rajaynayno gobolka intiisa kale xataa intaba baradiisa uu bixiyo waad ogtihiin wax kasta oo la qabanayo waxaa saldhig u ah in xirfadda qofka shaqadaas qabanayo kor loo qaado puntland waxaa uga bixi jirtay hanti fara badan tababarada oo badankooda dibadda loo aadi jiray ama mararka qaarkood macallimiin ajnabiga loo keeni jiray oo wakhtiyo aan kaafi ahayn oo koorsooyin googo-an ay u badnaayeen taas oo aan laga dheehan karin shaqada socota isbeddelka uu ku yimaado dabcan maxadadan waxay uga duwan yihiin dadku marka ay hay-adaha kale ee waxbarashada soo qaadanayaan ama jaamacadaha ama collegeska waxaa loo diyaarinayaa qofku inuu maaragtay qof waasic u ah aqoontaas uu baranayo inuu yahay laakiin kan waxaa lagu tababarayaa shaqada uu hayo markaas iyo nooceeda si uu ula qabsado oo waxa looga sugaayo uu ugu noqdo nin tayadeedii leh dabcan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo madaxtooyadu iska kaashanaya wakhti badan baa la geliyey maantana wuxuu soo gaaray inuu haysto labaatankii macallin ugu horreysay ee aanan marka uu dhammaado tababarada hadda macallimiinta ajnabiga ay bixinayaan muddada ka dambaysa ee noqon doonto maxad fadhiya oo macallimiintiisa iyo shaqaalihiisa iyo habkiisa oo dhan uu noqdo mid aanan guurguur lahayn oo fadhiyo oo sii socono waara way ku adkayd puntland laba boqol oo qof in la yidhaha dibaddaha loo qaado ha lasoo tababaro laakiin maanta maxadka hadduu halka ku yaallo waxaa sahlan koorsooyinka in loo diyaariyo koorsooyin la qabsan kara shaqada lahaya naftirkeeda oy dhici karto qaar inay galabtii bartaan qaar habeenkii bartaan qaar gelinka hore saacado isagoo qofkii shaqadii uu loo baahnaan uu ku jiro marka runtii fursaddan fursad cid kasta haysata maaha waana nasiib wanaag in fursaddaa u horreysa ee soomaaliya ka hirgashay inay puntland ka hirgasho dabcan tababaradu waa socon jireen maxadyadu maxadku mudduu dhisnaa midka dowladaha hoose mudduu dhisnaa shaqooyin badan baa la qaban jiray laakiin shaqooyinkaas oo dhan meelay ka gaabinayaan dhinaca macallimiinta ugu muhiimsanayd maxadkan wuxuu hadda la mataan yahay oo gaarsiinaysa heer la rabo inuu heer isku filnaansho iyo caalami u noqdo iskuulka kenya ee lagu tababaro shaqaalaha kenya oo runtii iskuul aada caan uga ah qaaradda africa ah waxaan rajaynaynaa in uu khibraddaas aan nasiibka u helnay iyo aqoontaas aan la soo wareegno oo aan noqonno meesha kale oo geyigaa soo raacda oo hesha maxad muctarif ah oo awood u leh inuu dalal kaleeto tababaro waan uga mahad celinayaa howlwadanadii uu wasiirka ugu horeeyo wakhtiga badan geliyey waxaan rajaynayaa hadafkaas weyn ee laga lahaa in uu hirgalo waad ogtihiin muddadii hadda la soo dhaafay dowladdu guud ahaan halkudhageedu wuxuu ahaa tayeyn iyo tiigsi waxa la tayeynaya ugu muhiimsanaa waxay ahaayeen howlwadeennada dowladda ee isugu jira kuwa rayidka ah iyo kuwa ciidanka ah muddadii hadda xilka aan joognay waxaa la furay shan dugsi tababar oo ciidamada ah laga soo bilaabo gaalkacayo ilaa iyo baran dugsiyadaas tababarka waxay ku guulaysteen in dhammaan ciidamada ee intooda badan ay mareen inta kalena hadda ay kuda jiraan inay maraan waxaa ugu yaraa muddada ay tababarka qaadanayaan saddex bilood ilaa lix bilood qaar baa siddeed bilood ah haddana waxaa gacanta lagu hayaa eh, akadeemiyada ciidamada oo heerka labaad ah oo saraakiisha tababaraysa oo dhowaan iyadan aan rajeynayno inay ka gasho maxadkan waa kii labaad oo tababarka rayidka ah isagana aan rajaynayno iyadoo tababaradii macallimiinta iyo kuwa tababaradii kale iska socon jireen laakiin waxaan rabnaa tababarada ay ka soo bixi karaan marxaladda koowaad dadka dowladda shaqaalaheeda hogaaminaya inuu ka noqdo heerkan hadda maxadkan loo diyaarinayo waa inay qiyaadaadkii berrito dowladda hogaamin lahaa inay halka soo baxaan waxaan aada ugu rajo weynahay inuu dowladda fursad u siin doono marka ay rabto inay shaqaalaheeda dallacsiiso marka ay rabto inay meelo u magacaawdo inay si sahlan ay ku heli karto kartida iyo aqoonta qofka ay u baahan tahay habka hadda lagu heli jiray waad ogtihiinoo hab dayaca buu ahaa oo ay adag tahay in la xaq sooro oo dadka loo xaq sooro dalkana loo hiiliyo maxaa yeelay mararka qaarkood baad waxaad ku ilduufaysaa bareesharo kaloo jiro qof aan xaq u lahayn yuusaba u lahaane haddana aan karti u lahayn shaqada laba ciladood bahay oo dhib ku ah dowladda waxaan rajaynayaa maxadkan in lagu kala hari doono kor uu u soo qaadi doono dadka mudan dalkan inay hoggaamiyaan dadka mudan inay hay-adaha dowladda ay madax ka noqdaan qiimayntaas maxadkan waad ogtihiinoo wuxuu si toosana ugu xihan yahay madaxtooyada daatada iyo waxa socda iyo attendasiga iyo waxaas oo dhan waxay linkin la yeelan doontaa madaxtooyada waxay noqon doontaa meesha laga dheexanayo ama laga baran doono shaqaalaha dowladda wax kasta marbay bilowdaan hadafka ugu weyn oo muddadii hadda aan xilka joognay ahayd waxa weeye inaan puntland ka rarno meeshii aan ugu nimid oo u rarno meeshii ugu dambeeyey oo arrimaha dhismaha looga gudbi lahaa marna waa dhis marna waa horumar afar iyo labaatan sano ayay dowladda puntland dhismo ku jirtay taargetka dowladdan ay qaadato waxaa ka mid a sanadkan soo socda shan iyo labaatanaad in dhismihii dowladda puntland uu joogsado uu bilowdo horumarka horumarku joogsi ma leh arrinta ugu dambaysa dhismaha dowladda puntland laga sugaayo waxaa ugu muhiimsan marka laga tago wixii jiray oo dib loo tayeynayay tiigsiga ugu muhiimsanaa waxa weeye in qof iyo cod la qabto oo aan rajaynayno golayaasha deegaanka ugu horreeyay saddexda xisbi ee dalkan siyaasiyan dastuurkiisa ku qoran uu yeelan doono sanad kadib inuu soo idlaado ilaahay dankiis haddii taas ay idlaato puntland dhismihii ay ku jirtay waa xirmaya waxay u soconaysaa markaas korriin dabiiciya sida dowladaha kaleeto ee hadda muddada dheer jiray dowlad kasta waxay leedahay marxalad ay dhismaysay iyo marxalad ay fadhiisatay oo ay ku socoto nidaam joogto ah
mudanaca barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraada ee dalsani magaalada muqdisho akhrintan dhegeystaha waanagintaa barnaamijka hageesantaan ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo